asalaamuulaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhagaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaaga iraadiha isnay magaceyga waa abdaxsiis xasan aamocalin toddobaadkaana barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga waxaan kusoo qaadan doonaa shirka wadatashiga istaraatiijiyadda dawaashiisiinta iyo nabadda hirshabeelle ayaa waxaa lagu qabtay magaalada jowhar shirkan dawaashiisiinta oo muddooyinkan u dambeeyay ka soconayay magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa waxaa looga areensanayay xal uhelidda colaad beeleetyada kusoo noqotay deegaanada maamulka hirshabeelle madasha looga hadlaya waxaa goobjoog ka ahaa erego ka socota degmooyinka hirshabeelle odayaasha dhaqanka culamoodiin haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiintii ka qeybagalay shirka ayaa ka hadlay ahamiyadda ay bulshada u leedahay nabadda iyo dawaashiisiinta bacdusalaam maanta kulankan wuxuu muhiim u yahay ummadda ku nool hirshabeelle ummadda ku nool hirshabeelle waxay soo martay colaado badan ay soo martay dagaallo badan ay soo marto goosgoos oo kale gaar ah oo qabaa'ilada qaarqaar isu dileen goobo badan oo la xoreeyey oo u baahan ayagana dib u heshiisiin ah ku jiro sida noo muuqatana biri markii laysu yimaado oo la wada hadlo oo la tashado ayaa goobaha ay ugu daran tahay laga xuri doonaa dad hadduu meel degan yahay oo dagaal dhaco meelo xoogaa dhiigjoojin loo sameeyey oo wax laga bilaabay iyo gooban wax laga bilaabanay leedahay odayaasha dhaqanka iyo dadka goobaha kala duwan ka yimida culamaauddiinka iyo siyaasiyiinta markay berri isu yimaadeen waxaa malayha goobaha ugu daran la calaamay doono dadkaana dib u heshiisiinay u baahan yihiin colaado badan ay soo mareen dhibaato badan ay soo mareen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudan cali cabdulaahi xuseen oo mar walba ku dadaalayo in dib u heshiisiin ka dhacdo labadan gobol oo caasimadda hirshabelle ay halkan ka tahay guud ahaan hirshabelle in nabad ka dhacdo ku dadaalaya asigana waa u hambalyaynaynaa madaxweyneha waxaan leenaha sii wad dadaalka aad ku haysa hirshabeelle labada golo ee xukuumadda hirshabellena waxaan ka codsaynaa inay goob kastay laga soo doortay ka soo jeedaan colaadaha ka jiraan inay qodooda ay ka tagaan wasiirka dib u heshiisiinta kale inaan loogu silo wasiir kasta uu suxin saaro deegaanada uu ka soo jeedo colaadaha ka jiran uu fiiriyo annagana haddaan naha dhaqanka waxaan diyaar u nahay inaan goob kasta colaad ay ka jirto aan ku baxno annaga haddaan degmadaan joogno degmo kasta waxaa joogo dhaqan muhiimaha joogo waan u kaalmayhaynaa maadaama aan caasimada joogno shirkaana waa shir muhiim waana soo dhaweyhaynaa iyo dhammaan haweenka dhallinyarada shirkan qiimaha badan leh oo maanta noogu qabsoomay degmada jowhar waxaan filahayaa shirkan inuu waddada u xaari doono istaraatiijiyo nabadeed waxaan filahayaa maaragtay inaan horumar iyo barwaaqo la gaaro waxaa ka horraysa hortay nabad la helo nabadaas oo keeni karta maaragtay horumar waxbarasho caafimaad iyo arrimo badan oo maaragtay bulshadan aada ugu baahan tahay waxaan filahayaa maaragtay in hirshabeelle ay muhiim tahay in maamulkii iyo arrimihii bulshada in la daadajiyo oo hoos loo wado in maaha maaragtay laga xukumo wadanka in kor laga xukumo kaliya maaha waxaan rabnaa in maamulka dhan inuu daadego hoos aado hoos aaditaankaana shirkaana gogolxaar u ah hadduu shirkan uu si rasmiga u qabsoomo ay warbixin fiican ka soo baxdo oo wax fiican laga qoro berri waxaan hiigsan karaynaa maaragtay inaan la tartanno gobollada kale ee maaragtay ay ka kooban tahay soomaaliya marka taasna waxaa maaragtay loo baahan yahay qof walba inuu maskaxdiisa shiilo oo uu ka keeno waxyaalaha uu deegaankan u baahan yahay baahida deegaankan oo nabadda waxaa ay ka dhalanaya markaan fahno waxyaalaha naga maqan horta maxaa colaada keena colaada maxaa keena inaan taas horta aan si fiican aan u fahno oon taas aan ka shaqeyno maaragta marka fikirkiina waa loo baahan yahay waa muhiim lafdhabar aad dowladnimada u tihiin marka taladiina iyo soo jeedintiina iyo mar walba aadaa loo tixgelinaya maaragta dowladduna idinka idinku tiirsantahay koobnaawen ahaan iyo ka hiiraan ahaan waxaa diyaar u nahay ka qayb qaadashada nabadda waxaa diyaar u nahay nabad iyo xasilooni la helo waxaa soo dhaweynayaa shirweynahan waxaan rajeynaynaa fikirka iyo talooyinka naga dhex guuxaya in insha allah markii la gudagalay inaan fikiradeena ku biirin doono waxaa diyaar u nahay mar walbo in aan qeyb ka noqono sida caasimadda gobolka hiiraan iyo degmada beledweyne ay ugu soo baxeen dad waxgal leh ka dowlad ahaan iyo ka bulsho ahaanba waxaa soo dhaweyneynaa qabanqaabayaashii iyo cid walba oo ka qayb qaadanaysa in hirshabeelle xasilooni ay hesho wasiirka wasaaradda dib heshiisiinta maamulka hirshabeelle oo soo gabagabeeyey shirka ayaa odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan mas-uuliyiintii ka qaybgalay shirka kula dardaarmay in la dhaqangeliyo waxyaabihii looga hadlay shirka islamarkaana dib u heshiisiinta bulshada iyo nabadana sare loo qaado waa ka mahadcelinaynaa runtii wicitaankayni iyo dalabkayni sida quruxda badan oo ay u ajiibeen degmooyinka iyo gobollada hirshabeelle waana ka mahadcelinaynaa runtii ma fududa mana sahlana in laysaga yimaado meelaha aan ognahay oo meelaha qaarkoodna yacnii lugta ay ku yimideen iyo gaadiid meelaha qaarkoodna ay dayawrada ku yimideen marka waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin intaas ka bacdi galabta waxaan u joognaa waxay tahay shirweynaha wadatashiga istaraatiijiyadda dib u heshiisiinta dowladda hirshabeelle ee runtii waxaa la yidhaahdo dib u heshiisiin iyo ahmiyadda ay leedahay markaan hoos ka soo bilaabo ee si guud bulshada soomaaliyeed waa walaxay u baahan tahay u ooman tahay waxa kaliya ee maanta iyagu baahi badan tahana waa dib u heshiisiin saas daraaddeed madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe asagoo ka duulayo ahmiyadda ay leedahay dib u heshiisiinta ayuu wasaaradaha kale dowlad goboleedyada ka duwanaaday oo wasaarad gaara oo u sameeyey dib u heshiisiinta xaqiiqatan waxay tilmaamaysaa faham iyo bisayl iyo ogaal waa ku mahadsan aan leenahay marka kalena waxaad ka warqabtiin waqtiyada lasoo dhaafay ee madaxweynaha iyadoo uu hogaaminayo dib u heshiisiinta inaan degmooyinka hirshabeelle meelo badan oo ka mida aan soo wada joognay geeda hoostood aan gurya lahaynin gasar lahaynin runtii yacnii qubeys wacan lahayn musulahooda liitaan ayaan ku soo wada qaadanay ayadoo madaxweynahana hogaaminayo ayadana mar labaad waxay tusaysaa ahmiyadda uu u haya madaxweynaha dib u heshiisiinta dib u heshiisiin haddii la yidhaahdo guud ahaan waa waxaan laga maarmin oo noolaha bani aadamka markaan dhahno uusan noolaa karin la-aanteed waad og tihiin meesha colaado ka jirto dhibaatada ka jirto marka si guud soomaaliya oo dhan dib u heshiisiin ay u baahan tahay gaar ahaanna annagu hirshabeelle haddaanahay aada aan ugu oomannahay marka saas daraaddeed markii la arkay dhibaatada iyo mashaakilaadka jira dowlad goboleedku gaar ahaan wasaaradda dib u heshiisiinta waxay soo qabaqaabisay shirweynahan in la helo haddii wax la dhexdhexaadinaayo ama dib u heshiisiin la samaynaayo yacnii meelo loo naqdo iyo marjicyo in lagu soo ururiyo kutubo ama buugaagba wax raba hala yidhaahdee loola naqdo oo ay ku qoran yihiin wax walboo bulshadan yacnii ma taqaanaa soomaalida waa taqaanaa waxay yidhaahdeen ushaan u lagu jumiyalahayn waa dheeraataa ama waa gaabataa marka ayagoo maskaxda ku haayo ayay xulusha waxay la aadaan odayaasha soomaaliyeed dhacdooyinkii hore u dhacay annaguna taasaan waxaan rabnaa iyadoo qoran oo kitaabaysan in laga diyaariyo dib u heshiisiinta dib u heshiisiinta ahmiyaddeeda iyo yacnii mataqaanaa wanaaggeeda tilmaamo badana lagu sameeyey si gaara rabbi subxaanahu wa tacaala tilmaamo badan uu ka baxshay aayadiisa qur-aanka waa tay laheed fattaquu llaaha wa aslixuu daata baynikum wa adiicu llaaha wa rasuulahu in kuntum mu'miniin oo micnaheedu yahay culimmada waa tihiine ilaahay ka cabsada idoo amara weliba wa aslixuu daata baynikum dhexdiinnana hagaajiya wa adiicu llaaha ilaahayna adeecaya wa rasuulahu in kuntum mu'miniin shardigaasay leedahay haddaad mu'miniin tihiin in kuntum mu'miniina fattaquu llaaha waaye marka meelo badanoo qur-aanka ku soo arooray islaax daatilbaynki ilaa culammada ay yidhaahdeen boqol iyo siddeetan meelood ayuu ku soo arooray ay yidhaahdeen mar kale suubanayna sala allah alay slam waxa uu leeyahay alaa ukhbirukum biafdala min darajati siyaami wasalaah wa sadaqa qaaluu balaa yaa rasuula allaahi qaala islaaxu daati lbayn fa ina fasaada daati lbayn hiya alxaaliqa oo xadiidkaasna rasuulka sal ly wasalam uu leeyahay tirmidina werihaayo wuxa uu leeyahay ma idiin khabraa biafdala min darajati siyaam walax ka fadli badan soonka iyo salaada iyo sadaqada darajadooda ma idiin khabraa u leeyahay rasuulka sal ly wasalam saxaabadii waxay yidheen haa wuxuu ihi islaax daatilbayn dhexdiinood hagaajisaan ood ku baxdaan fa inna fasaada daati lbayn yacnii dhexdiinna islaaxa ahoo fasahaada hiya alxaaliq uu ku tilmaamay macnaa mid xiirayso waxay xiireen marka diinkay xiireen liannahu waxaad ogtihiin meesha colaadu ka jirto horta koow dugsiyada qur-aanka waa la kala diraa haddii colaadu dhacdo masaajiddii lagu wada dukan jiranna leyskulama dukado waa dumaayaan xalaqaadkii iyo kutubihii la akhri jiranna la akhri maayo kii xoolo ilaasho jiray xoolihii waa dhumaayaan ma ilaasho karo qofkii beer tacba jiray oo beer fala jira asagana kadaalika beerti ma fala karo beerida waxay yidhaaheen daabyaambo iyo dareen waa isdiideen raacrabadu waa yaqaaneen kelmaddaas marka qaybaha kala duwan ee noloshoo dhan waa dhumee marka haddaan la cibaadaysanaynin oon diinka ilaahay la akhrisanaynin oo quuturyoomkaaga aadan raadsa karin ood xoolihii ilaasho karin odoon beerti fala karin oodan booqasho iyo yacni mataqaanaa qaraabo xiriirin aadan aadi karin micnaheedu waa xaaliqadii la sheega waaye marka saas daraaddeed waa xaaliqow rasuulka sal slam ergaasuu ku tilmaame tii xiiraysuu ku tilmaame marka insha allahu tacaala culimmaad wada tihiin dadkanu waa wada culummo xadiis kale sal ly slam wuxuu leeyahay laysa alkadaabu alladii yasluxu bayna annaas beenlowga ma aha kan dadka islaaxiya dhexdooda waxuu ku islaaxinaa qofkaanoo warka qaadaa waa geyhaa wuxuu leeyahay ninka leeraajiis colow wuxuu ku dhahaye ninka hebelahayoo walaalkee yahay wanaaguu ka tilmaamaa dhinaca kalew tegaa saasoo kaleentood wuxuu leeyahay hebel saasuu dhahaye marka beenlow ma ahin ou leey rasuulka sal ly slam kaas beentood og tihiin oo rasuulka sala allahu alay wasalama oo yihi calaamatulmunaafiqi alaaa markii la dhahaya waxaa ku jirtay been uu ku sheekeeyaa ninka beenlowgaa marka beenti oo munaafiq munaafiqna waa taqaaniinoo waatan leeyahy ina almunaafiqiina fi daraki ilasfali
axmed cabdulaahi baashar oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii lagu casuumay shirka ayaa warbaahinta u akhriyey warmurtiyeedka kasoo baxay shirweynaha wadatashiga istaraatiijiyadda nabadda dibheshiisiinta hirshabeelle wasaaradda dib u heshiisiinta iyo nabadaynta iyo ergooyinkii shirka ka soo qayb galay waxay si weyn ugu faraxsan yihiin in shirweynaha wadatashiga istiraatiijiyadda dib u heshiisiinta hirshabeelle oo halkudhigiisu ahaa ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim alle ma bedelo qoom ilaa iyagu isbedelaan si habsami leh u qabsoomay intii u dhaxaysay siddeed iyo tobanka ilaa iyo kow iyo labaatanka februaayo labada kun labaataniyo shanta ujeeddada ugu weyn ee shirweynuhu waxa uu waxa ay ahayd kow in la sameeyo xog ururin iyo falanqayn la xidhiirta khilaafaadka ka jira deegaanada hirshabeelle labo in la ogaado baahida dib u heshiisiineed ee hirshabeelle ka jirta una baahan in wax laga qabto iyo saddex in la islain la isla aqoonsado awoodaha aqoonta iyo xirfadaha aan nabadda ku ilaalin karno waxna kaga qaban karno khilaafyada iyo yagleelidda aasaas nabadeed oo dhammaan hirshabeelle gaara si loo gaaro ujeeddooyinkan waxaa habsocodka shirka wadatashiga loo agaasimay laba qaybood oo ku astaysan oo ku astaysan yoolka shirweynaha iyo qaybaha dhextaal iyo qaybo dhextaal ahaa oo isugu jiray doodo iyo iyo khudbo dhammaan kaabis u ahaa midho dhalka shirka labada qaybood oo kale ahaa ba in ergooyinkii shirweynaha loo jeediyey mowduucyo aasaas u ah gaarista istiraatiijiyadda dib u heshiisiinta dib u heshiisiineed oo loo dhan yahay si qoto dheerna u qeexaysa nuxurka uu yeelan karo istiraatiijiyadda qaybtan waxaa lagu lafa guray mowduucyada hoos ku qoran waxaana soo jeediyey khubaro shirka kala shaqaynaysay wasaaradda kow xaaladda nabadeed iyo khilaaf ee dhulka ee dalku maanta ku sugan yahay labo dib u heshiisiinta iyo dhaqanka soomaaliyeed saddex diinta islaamku waxa ay ka qeyb waxa ay qab waxa ay ka qabto dib u heshiisiinta afar kaalinta haweenka hirshabeelle ku leeyihiin nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka shan kaalinta dhallinyarada hirshabeelle ay ku leeyihiin nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka lix kaalinta warbaahintu ku leedahay nabadda iyo xalinta khilaafaadka toddobo waayo aragnimadii iyo cashiradii laga bartay dadaaladii dib u heshiisiineed ee bulshadu hogaaminaysay qaybna qaybo ka mid ah soomaaliya ta qaybta labaad waxa ay ku saabsanayd falanqayn ku aadan xal u helidda khilaafaadka bulshada iyo xog uruurin ay ka qayb ay ka qaybgalaya ka qaybgalayaasha shirku ku lafa gureen kadibna kadibna kusoo bandhigeen khilaafyada baahsan ee ka jira guud ahaan deegaanada isla markaana waxa ay soo bandhigeen sidii xal waara loogu heli lahaa xog uruurintii ergada shirweynaha ergooyinka shirweynuhu iyagoo ku salaynaya mawduiyagoo uu ku salaynaya macluumaadkii ay xambaarsanayeen mowduucyadii loo soo jeediyey waxaa suuro gashay in ay si sahlan heer degmo iyo heer heer degmo iyo heer tuulaba u fadhiistaan isla markaana u asteeyaan khilaafyada hadda taagan ee wax ka qabashada wax ka qabashada u baahan si loo helo xogo dhammaystiran oo abaaraya maw- oo abaaraya macluumaadka loo baahan yahay kaabayaasha dhaqaalaha amniga adeegyada ee, jilayaasha jilayaasha iyo bulshada deegaanka nuxurka shirka ka soo baxay kow in bulshada hirshabeelle meel kasta oo ay joogaan ka shaqeeyaan xalinta khilaafaadka bulshada labo si dib u heshiisiin waarta loo wada ga- loo- loo wada raali yahay oo xanaf tir xanaf tiran loo helo waa in la dejiyo istiraatiijiyad habraac dhammaystiran oo jeexaya waddadii road map loo ma- loo mari lahaa dib u heshiisiinta dib u heshiisiin isu soo celin kalsoonidii iyo walaalnimadii dadka ka dhexaysay colaadaha ka hor saddex in dejinta istiraatiijiyada in in dejinta istiraatiijiyada dib u heshiisiintu noqoto mid matalo mat- mat- mid talo badan la geliyey la geliyey oo turxaan baxsan kalsooni buuxdana lagu wada qabo la wada leeyahay isla markaana ujeedkeedu yahay hergelinta dib u heshiisiin gun weyn oo dhab ah kuna qotonta kuna qotonta run cadaalad iscafin
guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabanayaa dhegaystayaal barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee raadiyaha isnay oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay shirweynaha wadatashiga istaraatiijiyadda dib u heshiisiinta hirshabeelle oo lagu qabtay magaalada jowar intaan markale kulmi doono barnaamijkan madlamada sidaasi nabadgelyo
Yeah.